maantay sagaalabaatankii bishii labaad laba kun iyo afar labaatan waxay maxkamadda ciidamada qaranka darajada koowaad ee dulmiye culus go-aan ka gaartay dacwad ciqaabeed loo haystay sagaal ereysane oo lix ka mida ay yihiin dad ajaanib ah oo ka yimid dalka morocco iyagoo intaasoo dal usoo maray inay waxawey maxay aheday naftooda iyo nafta ummadda soomaaliyeed ba halligaaniin kuna biiraaneen ururka daacish islamarkaasna ay ugu tageen ururka daacish buulaha buuraha bari ee calmiskaad muddona lasoo shaqeeyeen waxaana iyaga lagu xukumay dil toogasho ah waxaa kaloo jirtay dad iyagu nin ethoobiyaana baa jiray oo isaga tobankana lagu xukumay oo isna iyaga markaa la joogay oo ururka daacish markaas waxawey maxay waxaa laga soo qabtay soone balliga aaga unuun baa laga soo qabtay waxaa kaloo jiray nin kaloo isna soomaaliya oo darowal ahaayo alaab ugu qaaday alaabtaas oo iskugu jirtay waxyaala badan oo ciidamada ammaanku inay kantaroolka boosas ku qabteen isaga waxaa lagu xukumay toban sano oo xabsi ah waxaana dib xorriyaddiisi u helay nin la yidhaahdo ayub oo isna darool kirismow ka ahaa gaarigaas adig uu bilowday dhegeysiga jarmaqalka koowaad wuxuuna soo gabo gaboobay maanta ay taarikhdu ahay sagaal labaatankii bisha labaad laba kun iyo afar labaatan ma noo sheegi kardhaa magacyada dadka xukunka ku dhacay dilka iyo sanooyinka ha waa ku sheegi karaa dadka ajaanibta baan kaaga bilaabaya ee marookiyaanka ah ninka koowaad marookiyaanka waxaa la yidhaahdaa xasan maxamed xuseen hooyadiis waxaa la yidhaahdaa faanimo bintu idris baa la yidhahdaa sagaal iyo labaatan sano jir ah ku dhashay morocco dalal badan usoo maray inuu soomaaliya yimaado kan labaad waxaa la yidhaahdaa axmed nadwi xafiduh magaca hooyadiis waxaa la yidhahdaa salxa xudaysid kan saddexaad waxaa la yidhahdaa khaalid ladra ibnu mawliid magaca hooyadiisna waxaa la yidhahdaa ina xasniya bintu khamaar ninka afraad waxaa la yidhaahdaa maxamed ibnu maxamed axmed ina faanimo idris ninka shanaad oo marookiyaanka ah waxaa la yidhaahdaa ridwan bareekh bin xuseen ina faanimo bintu maxamed ninka lixaad oo ugu dambeeya lixda nin ee marookiyaanka ah waxaa la yidhahdaa cabdiqaadir alcusmaani ibnu axmed ina faanimo bintu siciid nin kaleo waxaa jira ethoobiyaana oo isaga waxa yidhahdaa axmed xuseen ibrahim ina faanimo cadow ninkaas oo ethoobiyan ah waxaa jira laba nin oo soomaaliya oo midna xorriyadiisa helay midna toban sano lagu xukumay kan tobanka sano lagu xukumay waxaa la yidhahdaa cabdiqaadir jaamac maxamed saama yaraa lagu naanaysaa ina caasho shire yuusuf baa la yidhahdaa waa dirowal gaari waday gaarigaas oo daacish wuxuu waday alaabo kala duwan oo iskugu jira agab iyo waxyaalaha kiimika ah oo laga sameeyo qaraxyada iyo waxyaalaha lamidka iyo kabaha iyo jaamaha kabaha la saaray waxyaalaha lamidka oo loogu sameeyo dhulka buuraleyda waxaa kaloo dib xorriyadiisi u helay oo ay maxkamadda sii deysay maadaama uu laawe noqday oo dembi lagu waayey nin la yidhaahdo ayuub jimcaale maxamed marka inahaas weye
guddoomiye dadkan maantay xukunada dilka ah iyo sanooyinka ah ku rideen qareenno mala ahaayeen eheladoodu ma joogeen ha dadka ajaanibta waxay lahaayeen qareen waxay kaloo lahaayeen turjumaan oo markaa luqadda u turjumayey eheladoodana maxkamadduna way la xiriirtay qareenkoodana wuu la xiriirayay oo eheladooda waa lala hadalsiiyey maxkamadda horteeda lagula hadalsiiyey wixii xukunkii soo baxaana eheladooda waa loo sheegay waxayna sheegeen inay raxfaan ka qaateen oo xukunka aysan ku qanacsaneen ku dhacay ha iyagoo dagaalamaya miyaa la qabtay dadkan iyagoo dagaalamaya horta lama qaban ismana soo dhiibin ciidamada dowladda puntland waa soo qabtay sonen baladidin baana laga soo qabtay markaas dee iyagoo dagaalamaya lama qaban balse waxa way maxay ahday niman markii xeryihii jooga oo aagii dagaaladii ka socdeen jooga bay ahaayeen mana ahayn niman iska soo dhiibay marka racfaanka maxkamaddu ma siisay raxfaanku process buu ku jiraa wakti buu qaataa muddo waxay leeyihiin bil soddon cisho gudahood ay leeyihiin intaasay ku qaadan karaan raxfaan iyagu garaal ma ku ahaayeen dembiga aad ku eedeyseen dhammaantood garaal bay ku ahaayeen marka laga reebo ninka soomaaliga oo yidhi isagoo anigu alaabtan lay saaray nin baa i saaray wuxuu igu yidhi shirkad baa lahayd maanan ogeyn laakiin nimanka lixdaaka iyo ninka etoobiyaanka waxay garaal ku ahaayeen in ay dalalkooda ka yimaadeen ayna ku qanceen fikirka argagixisanimada ee ururka daacish islamarkaasna ay halkaa uga yimaadeen ayna aadeen buuraha calmiskaad ee bari halkaasna ay ururkii ugu tageen oo talisyadii ugu tageen oo ay tababarku galeen oo ay muddo joogeen oo ay la noolaayeen lana shaqayn jireen haddana ka tirsanaayeen ilaa imise sano ayay joogeen buuraha calmiskaad ugu yaraan laba sano way joogeen buuraha bari ee calmiskaad